أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتعبدون من دون الله قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati almaa-ida casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toddobaatan iyo toddobaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi qul yaa ahla alkitaabi qul dheh yaa ahla alkitaabi ahlu kitaabow laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina dhexdiisa ha ku xadgudbinina guluwan xadgudub xadgudubka oo gayra alxaqi aan xaq ahayn walaa tatabicuu ha raacinina ahwaa'a qowmin qolo ahwaa'dooda dookooda iyo waxay nafsadoodu jeceshahay ha raacin ha raacinina qolada oo qad dalluu dhumay min qablu hadda ka hor dhumay wa adalluu dhumiyey kahiiran in badanna lumiyeen wadalluu dhumay can sawaa'i sabiili jidka dhexbartankiisana ka dhumay xaggiisa kuwaa yacni ha raacinina allah subxaanahu wa tacaala aayadihii u dambeeyey suuradda waxaan ku dhex jirnay oo rabbi uu tilmaamayey nasaarada iyo kirishtanka iyo baadidooda iyo sida ay towxiidka alle ay uga dhumeen oo qolana ay tiri in allaha huwa almasiixu bnu maryam qolana ay yidhaahdeen in allaha thaalithu thalaatha marka ilaahay xaqiiqda nebiyullaahi ciisa ayuu ka hadlay inuu yahay rasuul hortiisna ay rusul rusul ay tagtay hooyadiisna ay ahayd qof rumayn badan ama run badan labadoodana inay cuntada cuni jireen oo ay baahi qaba jirtay oo aynan markaa istiqnaa daati ah inayna lahayn oo ay bani aadam yihiin ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka hadlay ee rabbiga aan cidna u baahnayn nafci iyo durna isaga hanan karo keliyana in la caabudo ayuu soo tilmaamay alle aayaddan marka ahlu kitaabkii yahuud iyo nasaaraba si caama ayaa loogu loogu dhawaaqayaa bacdi lmufasiriinna waxay yidhaahdeen maya ee yaa ahlalkitaabi nasaaradaa loo jeedaa waxa looga digaayana waa yahuud oo markaa yacni waxaa la leeyahay war haddaad nasaaro tihiin yahuud iska ilaaliya iyagaa soo marin habaabay yaynan idin marin habaabinin idinkana labadaa tafsiirba waa waa la tilmaamay yaa ahlal kitaabida in labadaba yahuud iyo nasaaraba lala hadlaayo waana sida loo badan yahay iyo maya ee in la yidhaha yaa ahlal kitaabi ahlu kitaabow laakiin si gaar ahaaneed nasaarada markaa loogu jeedo qul waxaad tidhaahdaa yaa ahlal kitaabi ahlu kitaabow laa taqluu ha ku xadgudbinina fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbinina yacni diinkiina ha ku xadgudbinina sidee laga wadaa qataada wuxuu yidhi ay laa tabtadicuu wax aan ilaahay soo dejinin sharci idinkaga dhigin oo uunan rabbi idin amrin inaad isaga ugu dhowaataan ha ugu dhowaaninina alle ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey bisanadihi can rabiic bni anas qaala wuxuu yihi rabiic ibnu anas qad kaana qaaimun qaam qad kaana qaa'imun waqad kaana qaa'imun qaama calayhim bilkitaabi waassunna waxaa jiri jiray buu leeyahay ahlu kitaabka dhexdooda qof u taagan kitaabka iyo sunnada inuu dadka ku hago oo uu markaa ugu jawaabo oo kitaabka uu dadka alla dadka ugu yeero ayaa jiri jiray faataahu shayطaanu shaydaan baa u yimid faqaala wuxuu yidhi inamaa tarkabu aharan wa amran waxaad adigu ku socotaa ahar raad hore iyo amar qad cumila bihi qablaka hortaa lagu soo camal falay falaa tuxmadu calayhi lagugu ammaani maayo oo yacni adiga markaad kitaabadii hore iyo ambiyadii waxay wadeen aada waddo ee nin uun dadkii ka horreeyay raacaya unbaad tahay ammaan marka ma helaysid sidaas ayuu shaydaankii ku yidhi walaakin ibtadic amran min qibali nafsika haddaad rabto in lagu ammaanoo lagu soo raaco wax cusub bilow oo aan lagaaga horreynin ile wixii cusub caalamkaa jecelay dhahaan shaydaankii baa marka sidaa ku yidhi wadcu ilayhi dadkana ugu yeer wa ajbir innaasa calayhi dadkana ku qasab sidaas marka sameey uma araada an yatuuba ninkii sidii buu ku kacay dadkii buu ku qasbay bidcadaas wax cusub buu bilowday saasuu u dhaqmay uma araada an yatuuba wuxuu doonay inuu alle usoo noqdo wayanqadica fii cibaadatihi cibaadadiisa oo u go-o fa utiya waa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi low anaka tubta min khaiatin min khai min khati'atin camiltahaa fima baynaka wa bayna rabbika casaa an yutaaba calayk warniyow dembiga aada gashay hadduu ahaan lahaa dembi aada rabbi keliya ka gashay waxaa laga yaabi lahaa ee towbad keenta in lagu dhaafo walaakin dalla fulaanun wa fulaanun wa fulaanun fii sabiilika laakiin hebel iyo hebel iyo hebel ayaa adiga jidkaagii ku dhumay ood marin habaabisay xataa faaraqu dunyaa ilaa adduunyadii ay ka tageen oo ay dhinteen ayagoo waxaad u sheegtay xaq u haysto haddana aan xaq ahayn wahum cala adalaalati iyadoo markaa baadi ku taagan ayay adduunyadii ka tageen fa kayfa laka bihudaahum seed usoo hanuunin kartaa dadkaas adiga aada baadiyeysay falaa towbata laka abadan waxba towbad a ma lihid adiga fa fiihi samicnaa aayaddan oo ka yacni masaladan aan ka hadlayno yaanu waxaan maqalnay iyo wafii ashbaahihi waxaa la midka ah hadihi alaaya qul yaa ahla alkitaabi laa tagluu fii diinikum gayra alxaqi walaa ttabicuu ahwaءa qowmi qad daluu min qablu waadaluu kaiira yani marka qisada maxaa laga qaadanaa waxaa laga qaadanaa dadka dadka diinta ugu dadka dadka diinta kaga marin habaabiyo oo intay fataawo qaldan ama diin qaldan ama cilmi qalad ah ay ku hagaan oo ay ku wadaan oo ummad ay intay diin u malayso ay markaa ku halaagsanto ama ay ku baaba'do dadka waxaas bixiyey jawaabahaas cilmigaas qaldan iyo bidcooyinkaas la yimid oo bixiyey yacni towbadoodu inay meel khatara ay ku jirto ayuu aharku tilmaamayaa xadiid aayadda lafteedana macnahaas ayaa loo qaatay oo a'imadii salafka ay markaa u qaateen marka adiga haddaad iskaa u dhunto oo xagga rabbi aad ka dhunto towbo waad haleeli kartaa waxaana la mid ah xadiidkii aharkii mucaad oo kitaabu sunna oo alimaam abu daawuud fii sunanihi uu ku wariyey oo macnihiisu uu ahaa sidaan oo kale rasuul yani mucaad uu tilmaamay oo markaa uu yidhi waxaa laga yaabaa qur-aanku inuu akriyo qof yar iyo qof weyn iyo nin iyo naag iyo yacni rag yacni dumar iyo rag inay qur-aankii addoon iyo xor qur-aanka in aada loo bartaa laga yaabaa buu yidhi oo qofku markuu qur-aanka si fiican u akriyo uu yidhaahdo maali laa utabac maxaan la iisoo raacayninoo dadka ay ii raaci la-yihiin i raaci maayaan dadka maa hum bimuttabiciy kuwa i raacaya ma aha dadka xataa abtadica lahum ilaa wax cusub aan u keeno wax cusub bou la imaanayaa ninkaas qur-aanka yaqaano markaasuu wuxuu yidhi iska ilaaliya fa iyaakum wamabtadac ninkaa iyo bidcada ou la yimid iska ilaaliya sidaasuu yidhi markaan xadiid rasuulka sala allahu calayhi wasalama laga wariyeyna wuxuu ahaa ina allaha xajaba atawbata can kuli saaxibi bidcatin xataa yadacaha ilaahay towbada waa ka celiyey waana ka xijaabay qof kastoo saaxibu bidco ah ilaa uu bidcadiisa ka tago oo uu ka beri noqdo u ka towbad keeno marka dadka la dhuminayo marka aada iyo aada aathaar marka qofka iyo dadka iyo cidda la dhumiyeyba dhibaatay ku reebeysaa marka alla wuxuu leeyahay laa taqluu ha xadgudbinina fii diinikum diinkiina ha ku xadgudbinina hayra alxaqi guluwan xadgudub xadgudubka oo hayra alxaqi xaq aan ahayn yacni guluwi aan xaq ahayn diintiina ha ugu xadgudbinina oo ha la imaaninina xaqiiqada guluwiguna waa ka badbadin iyo ka gaabin sida saxdaana waa in la dhexdhexaysto oo laga badbaado gaabin iyo gaboodfal iyo ka badbadin iyo dhaafsiin in la yska ilaaliyo walaa tatabicuu haraacinina ahwaa'a qowmin qolo ahwaa'dood iyo dookhood haraacinina qolada oo qad dalluu dhumeen iyaga iskood markaa u dhumay min qablu hadda ka hor dhumay kuwa iyaga hadda ka hor dhumay waa yahuudii dabcan nasaaradii baa marka waxaa laleeyahay war ha raacinina dad dhumay ahwaa'dooda hadda ka hor dhumay wa adalluu dhumiyey kahiiran in fara badanna dhumiyeen wadalluu ka dhumay can sawaa'i sabiili jidka bartankiisiina ka dhumay kuwaa marka iska ilaaliya oo ha raacinina xadiidkii saxiixeynka ku sugnaayey min xadiidi cabdillahi bni camr bni alcaasna wuxuu ahaa aakhiri zamaanka markuu nebiga ka hadlayo cilmigana in la rafcinayo la qaadayo wuxuu yihi rasuulka sala allahu alayhi wasalam ina allaha tacaala laa yaqbidu lcilma intizaacan yanzicuhu min suduuri اlcibaad ilaahay cilmiga ma qaadayo siibid ou dadka quluubtooda ka siibayo laakiin wuxuu ku qaadayaa biqabdi alculamaa culimada inuu oofsado xataa idaa lam yabqa caalimun ilaa caalim uunan harin itakhada annaasu ru'uusan juhaalan dadka waxay samaysanayaan madax diimeed oo markaa jaahiliin ah fa su-iluu waa la su-aalayaa fa aftow bigayri cilmin cilmi la-aan bay jawaabayaan fadalluu wa adalluu waana dhumeen dadkiina waa dhumiyeen kuwaas marka lucina aladiina kafaruu min bani israa'iila calaa lisaani daawuuda wa ciisa bni maryam lucina aladiina kuwii waa la lacnaday oo naxariista rabbi ayaa laga fogeeyey kafaruu kufriyey min bani israa'iila reer bani israa'iil xaalay ka mid yihiinna kuwaa calaa lisaani daawuuda nabiyullaahi daawuud carabkiisa ayaa lagu lacnaday iyo wa ciisaa ciise carabkiisaa lagu lacnaday ibni maryama ahaa daalika kaagaasina waaqicun calayhim korkooda ku ku dhacayo waayo bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintooda darteed iyo wa kaanuu wa kownihim ahaanshadooda yactaduuna kuwa xadgudbaya ay ahaayeen sidaas bay markaa lacnadaasi u asiibtay kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahowna inaynan iska reebeynin can munkarin munkar xaggii inaanay iska reebeynin ayay ahaayeen munkarka oo facaluu ay sameeyeen hu munkarkaa ay sameeyeen labisa waxaa baas lahaaday maa shay baa baas lahaaday kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna ay yafcaluunahu inay sameynayeen waxay sameynayeen baa wax xun ahaaday lucina aladiina kuwii waa la lacnaday kafaruu kufriyey min bani israa'iila reer bani israa'iil xaal ay ka mid yihiin ay ka mid ahaayeen calaa lisaani daawuuda baa lagu lacnaday kuwaasi marka waa ahlu ayla markii ay sabtiga ku xadgudbeen oo daanyeero iyo doofaaro iyo waa kuwii loo bedelay marka calaa lisaani daawuudda zabuur baa lagu lacnaday waay wa ciise bni maryamana injiilna waa lagu lacnaday oo lacnadooda halkaana waa ku taallay daalika kaagaasi waaqicun calayhim ku ku dhacayo waay korkooda mid ku dhacayo waay bimaa casow bisababi cisyaanihim caasintooda darteed wa kaanuu wa kownihim ahaanshadooda yactaduuna kuwa xadgudbaya ay ahaayeen kaanuu waxay ahaayeen laa yatanaahowna inaynan ka reebto aynan iska reebaynin can munkarin munkar xaggii munkarka oo facaluuhu ay sameeyeen munkar ay sameeyeen iskama reebi jirin meeshaa marka waxay ahaayeen reer bani israa'iil dadka kooda cilmiga leh marka uu u sheego qofka xumaanta maanta uu u sheegayaa waa ka aamusayaa kadib berri iyo berri dambe iyo maalinka ku xigana waa iskala fariisanaya waa iskala waa iskala qaxweynaya maalinta dambe ee kasii dambeysana isagaa munkarka la qasanayo sameynaya marka qoladaasi marka de waxay noqdeen markii dambe kuwa aan munkarba iska reebin lacnadiina sababtaa ayaa u keentay in allaale marka inta dadka munkarka laga reebayo macruufka la farayo diinta ilaahay loo qiiroonayo waa inta dadka ay naf iyo nolol ay ku jirto haddii laakiin wixii ilaahay ka caroonayey layska raa laga raalli noqdo oo dadku markaa yacni ayna ay qafle kaga sugnaadaan maalinta aakhire iyo mas-uuliyaadka saaran lacnad baa imaaneysa naxariista alle in laga fogeeyo dadka markay naxariista alla tagtana cadaab guud ayaa dadka ku habsanayo labi'sa maa labi'sa shay-u shay baa baas la ayaa lahaaday kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna inay sameynayeen shaygay sameynayeen baa wax xun ahaa taraa kahiira minhum yatawallowna aladiina kafaruu taraa waad arkaysaa kahiiran in badan kuwaas oo minhum iyaga ka mid ah yatawallowna inay ka gacal dhiganayeen aladiina kuwii kafaruu kufriyey labi'sa maa shaybaa baas lahaaday qadamad ay hormarisay lahum iyaga ay u hormarisay anfusuhum nafahooda ay u hormarisay an sakita allaahu alla inuu u carooday ayaa baasle calayhim iyaga korkooda uu u carooday wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisana hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waaraya walow haddii kaanuu ay ahaan lahaayeen yu'minuuna billaahi alla inay rumaynayaan sidaa hadday ahaa lahaayeen iyo wanabiyi iyo nebiga iyo wamaa kii unsila la dejiyey ileyhi nebiga xaggiisa loo soo dejiyey qur-aankii ah ma takhaduuhum ma aynan ka yeesheen oo kama aynan dhigteen kuwaa mushrikiinta ee gaalada ah awliyaa-a kama aynan dhigteen walaakina kahiiran in badanse kuwaasoo minhum iyaga ka mida faasiquuna kuwa daacada rabbi ka baxayo dabeecad kale oo fool xun ficil kale oo fool xun oo ay lahaayeen buu rabbi ka waramayaa yahuudda kaas oo ah inay mushrikiinta garab siiyaan oo ay ku garab siiyaan nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam foolxumada arrintaa ay leedahay waa maxay foolxumadeedu waxay tahay iyagoo cilmi leh oo kitaab iyo risaalo sheeganayo oo nebiyullaahi moxamed sala allahu calayhi wasalamna kitaabkooda uu ku yaalay oo tilmaantiisii ay ku taallo ooy og yihiin xag alle in looga waxyoonayo ayay intay saf ka noqdeen isaga ka baxeen safkiisa oo aynan garab siinin ayay mushrikiin dhagaxda caabuddo oo inay baatil ku socdaan ay og yihiin ayay garabka ku qabteen markaasay risaalada ilaahay la dagaalamayaan arrin aada u fool xun waay taa marka markaa rabbi wuxuu leeyahay taraa waad arkaysaa kahiiran in badan kuwaas oo minhum yahuuddii ka mid ah ama ahlu kitaabkii yatawallowna inay ka weli dhiganayaan oy ka gacal dhiganayaan aladiina kuwii kafaruu kufriyey ay yatawallowna almushrikiin mushrikiinta min cabadati lowthaani kuwa asnaamta caabuda ah ayay ka weli dhiganayeen wa yucaaduuna wliyaa allahi wa rasulahu ilaahay owliyadiisa iyo rususha allana way ka way la colleytamayeen marka adigii oo kitaab akrinaayo qof axad dhagax caabudaya inaad garab siiso kii kitaabka alla watayna aada ka horjeedo maxay tusaysaa marka madax adeyg iyo jeesasho alle laga jeesto meesha ugu dambeysay nimankan marka sidaas baad ku arkaysaa w suuratu nisaa-na waxaan kusoo marnay markii ay quraysh ay tiri kufaaru quraysh annaga iyo maxamed yaa toosan oo xaqa u dhow adinkaa kitaabba akriyee waa tay yidhaahdeen kacbu bnulshraf waa kii uu yidhi idinkaa toosan alam tara ilى اladiina uutuu nasiiba min alkitaabi yuؤminuuna bاljibti wالطaaguuti wayaquuluuna liladiina kafaruu haؤulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila kuwaana meesha ilaahay wuxuu yihi ulaa'ika aladiina lacanahum اllah waman yalcan illaahu falan tajida lahum nasiira ummaddan oo nabiy llaahi moxamed ee qur-aanka akrinaysana hadday ficilkaasoo kale sameeyaan iyagana sidaan oo kale ay noqonayaan iyadoo marka qof qur-aankii yaqaano tafsiirkiisii garanayo oo axaadiidtii rasuulka iyo axkaamtii fiqigii yaqaano haddana inuu kasoo jeesto mushrikiin ama gaalo madaahibtood uu yidhaha waa toosan yihiin oo uu taswiibiyo uu yidhaha iyagaa xaqa ku taagan dadka marka muslimiintana uu ku qalad xukmiyo oo uu qalad ku sheegayo arrintaa iyadaa marka tanoo kale ayay iyadana la mid noqonaysaa qofka marka kitaabka yaqaano waa ka dembi badan yahay kaan waxbaba aqoonin labi'sa maa qadamat labi'sa waxaa baas lahaaday ashay-u shay baa baas lahaaday almaqsuusu bidami cayda iyo eedda midka lagu gaari yeelayo shay-un shay waaye shayga oo qadamad ay hormarisay lahum iyaga anfusuhum nafahooda ay u hormarisay waay icraabta ugu fiican saas labi'sa in faacil looga dhigay ay labi'sa shay-u shay baa baasna maadana marka shay-un in lagu rido oo ay noqoto marka khabar oo mubtado loo soo qadaro oo almaqsuusu bidami shay-un waaye la yidhaha qadamadna marka laga sifeeyo shayga oo qadamad lahum ay u hormarisay anfusuhum nafahooda ay hor ay u hormarisay an sakita allaahuna waa laga bedelaa marka an sakita allaahu alla inuu u carooday calayhim iyaga korkooda uu u carooday baa baas laho yacni aada loo eedeynayaa eed leh wa fi lcadaabi cadaabka dhexdiisay hum iyagu khaaliduuna kuwii ku waaraya ay yihiin cadaabkay ku waarayeen marka walow haddii kaanuu ay ahaan lahaayeen yu'minuuna billaahi alla inay rumaynayaan iyo wanabiyi nebigii inay rumaynayaan iyo wamaa waladii kii unsila la dejiyey ilayhi nebiga xaggiisa loo soo dejiyey hadday rumaysnaan lahaayeen ma takhaduuhum ma aynan ka yeesheen owliyaa-a garab kuwaa mushrikiinta ee dhagaxda caabudaya garabka ma aynan dhigteen yacnii haddii qalbigoodiiba iimaan ku jiro ficilkaa xun maba aynan la imaadeen wayn marka aslul iimaan ayaaba qalbigoodii ka maqan marka walaakina kahiiran in badanse kuwaasoo minhum iyaga ka mida faasiquuna weeyaan kuwa daacada rabbi ka baxsan latajidanna ashadda annaasi cadaawata liladiina aamanuu lyahuud latajidanna lawallaahi yatajidanna waad helaysaa oo helaysaa ashadda annaasi dad kuwa ugu adeyg badan cadaawatan xagga colleytanka liladiina kuwii lala colleytamo aamanuu rumeeyey alyahuudda ayaad ka helaysaa yahuuddii iyo waladiina kuwii ashrakuu shirkiga sameeyey mushrikiintaad ka helaysaa dad xagga cadow cadowsiga mus mu'miniin la cadowsado kuwa ugu daran waxaad ka helaysaa yahuud iyo mushrikiin walatajidanna wala wallaahi latajidanna waad helaysaa oo helaysaa aqrabahum kuwa ugu soo dhowaanshada badan mawaddatan xagga kalgacaylka liladiina kuwii ugu dhow liladiina kuwii la jeclaysto aamanuu rumeeyeen aladiina kuwii ayaad ka helaysaa qaaluu yidhi inaa anagu nasaara ayaan nahay nasaaraan nahay dalika kaagaas oo qurbu lmawaddati jacaylka u dhowaanshihiisa xaasilatun qurbigaa yacni mid xasilaya waay muxuu ku xasilayaana biannahum biana minhum bisababi ana minhum inay iyagu ka mid yihiin sababteed qisiisiina kuwa marka cilmiga raacraaco oo wadaaddo ah wa ruhbaanan kuwa markaa yacni cibaado badan oo iyagu cibaado u go-ay inay ka mid yihiin wa anahum iyo iyaga wa biannahum iyagu laa yastakbiruuna kuwa isweyneysiiyo inaanay ahayn aayaddan marka a-imadu waxay ka hadlaan waxaa laga laba laba jumlo ayaa la ayaa laysraaciyey ta koowaad waxa ay leedahay mu'miniinta cadow la cadowsado cadowtooyo la cadowsado dadka marka laga feeriyo yahuud iyo mushrikiin ayaa u daran taas waa mas'alo oo yahuudda iyo mushrikiinta marka la yidhaha cadowsi muslimiinta la cadowsado ayagaa u daran oo safka hore kaga jiro nasaarada iyaga xaalkoodu waa maxay walatajidanna aqrabahum mawaddatan nasaaradu mu'miniintay jecel yihiin lama dhihin ogowhen jacaylka muslimiintay usoo dhow yihiinaa la yihi ma gaarin weli ma jecla laakiin marka la fiiriyo xagga qurbiga iyo dhowaanshaha ayagaa u dhow waayo macnuhu ee labada qolaba wax mu'miniin jeceli ma jiraan tafsiirka ugu fiicanna sidaas waayo macnaha aayadda walidalika alimaamu اlbagawi wuxuu yihi lam yurid bihi aayaddan alla uma jeedo ama loolama jeedo jamiica nasaara nasaaradoo dhan liannahum fii cadaawatihim cadowsigooda iyo coleytankooda almuslimiina ay la coleytamaan kalyahuudi oo kale waa yahuudda oo kale fii qatlihim almuslimiina dilka ay muslimiinta dilayaan wa asrihim qafaalka ay qafaalayaan wa takhriibi bilaadihim bilaadda muslimiintaay kharibayaan oy baabi'inayaan wahadbi masaajidihim masaajidda muslimiinta oy duminayaan wa ixraaqi masaaxifihim masaaxifta muslimiinta oy gubaan nasaaradu ayagu intaa waa sameeyaanoo baytulmaqdis waa ku samey jireen waqaaicdii marka yani xuruubtii saliibiyada ee crusaderiskana waa iska macruuf laa walaa-a walaa karaamata lahum walana ma laha karaamana male buu yihi nasaaro balil aayatu aayadda waxay ka waramaysaa fi man aslama minhum walatajidana aqrabahum mawadatan laba macnaa ku jiro in la yihaahdo waxaa laga wadaa qolada iyaga markaa ka islaamtay nasaarada oo najaashi iyo dadkii la midka ahaawa jacfar markuu ku akriyey suuratu maryam oo najaashi uu dhageystay laan yarow soo qaaday markaasuu yidhi ciise wixii lagu soo dejiyey iyo yacni suuraddan uu akriyey ninkan sida ay tahay intaa in la ego farqiga uma dhexeeyo waxna kama bedelna waa kii marka najaashi rumeeyey oo nebigana salaatulqaa'ib janaaze ah ku tukaday kuwan marka la ammaanayo la leeyahay waa u dhow yihiin laba macnoba marka in laga macneeyo kalgacaylka mu'miniinta iyagaa u dhow in la yidhaahdo dabadeedna marka lasii tilmaamay oo inay islaameen iyo la sheegay macnahaas baa marka isaga hadda baqawi uu ku wadaa tafsiirka hore bal il aayatu fi man aslama minhum mithlu najaashiy wa asxaabuhu mithlu najaashiyi wa asxaabihi wa qiila waxaa la yihi fi jamiici اlyahuudi wa jamiici الnasaara waxaa laga waramaya marka waa yahuud oo dhan iyo nasaar oo dhan saf ka mar ayay aayaduhu ka waramayaan markaa see loo fasiraa liana alyahuuda maxaa yeelay yahuuddu aqsaa qalban iyagaa qalbi adag oo xagga qalbi adayga iyagaa ku badan wannasaaraa nasaaraduna alyanu qalban minhum waa ka qalbi jilicsan yihiin oo haddaad fiiriso hadda kirishtaanka iyo yahuudda kirishtaankaa qalbi jilicsan walidaalika waxa soo islaamaya markaad fiiriso kirishtanka aada usoo islaamo yahuudda marka waa ku yartahay dadka ka islaamo wa kaanuu nasaaradu waxay ahaayeen aqala mudaaharatan lilmushrikiina min alyahuud yaa mushrikiinta aada u garab siiya marka la yidhaha nasaarada iyo yahuuddana yahuuddaa ku badnayd tafsiirkan dambe marka haddii la qabto ibnu cadiyana waa sida uu doortaye macnuhu marka waxay tahay walam yasif illaahu tacaala wuxuu yihi ilaahay annasaara nasaarada rabbi kuma tilmaamin biannahum ahlu wuddin dad kalgacaylla inay yihiin wainamaa wainamaa wasafahum wuxuu ku tilmaamay biannahum aqrabu min alyahuudi waalmushrikiin waa ka dhow yihiin baa la yihi yahuud iyo mushrikiin fahuwa qurbu mawadatin waa jacaylkay usoo dhowaadeen binisbati ilaa binisbati ilaa mutabaacidiina kuwa ka fog iyo kuwaan oo kalgacaylka usoo dhow laakiin labadaba aan labadoodaba ma jecla muslimiinta laakiin midna waa ka fog yahay midna aada ugama foga saas un waay nacam marka laba qolo qolana fog tahay qolana dhow tahay ayaa laysbarbar dhigay midna kuma jira marka xayndaabka muslimiinta jacaylkooda midna kuma jiro oo markaad sidaasoo kale o u samayso oo mawadadii aad ka dhigto wareegaas nasaaradu halkaasoo kale ay ka taagan yihiin kuma jiraan laakiin waa usoo dhow yihiin yahuuddana waa ka fog yihiin aaday uga sii fog yihiin macna al aaya marka sidaasaa loo macneeyey aayadda haddaad marka labadaas macnaba fahamto waxaa kaa haraya ishkaalka dadka qaar ay sheegaan oo ah in la yidhaahdo yahu nasaaradu waa fiican yihiin ilaahay baa ammaanay inayna jecel yihiinaa la sheegay marka qur-aankii aayadihiisii maaha in layska hor keeno fii suurati albaqara waxaan kusoo marnay walan tardaa canka alyahuudu walan nasaaraa xataa tatabica millatahum yaa ayuha aladiina aamanuu laa tatakiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa bacduhum wliyaau bacdin waa soo marnay aayaddaanna gaalo inay yihiinna rabbi waa tilmaamay aayaddan marka macnaheeda aayadahaas ma khilaafsan yahay ma khilaafsana aayaddan waxay isbarbardhig bay ayay ka warantay laba qolo oo muslimiinta neceb ayaa la ysbarbardhigay kuwaa badanaa la yidhi muslimiinta naceebkooda uu ku badan yahay kuwana aada uguma badnaa la yidhi mafhuumka aayadda marka sidaas in loo fahmo amaba in la yidhaah nasaaradan laga sheekeynayo waaba najaashi iyo dadkii markaa la midka ahaa ee soo islaamay laa jamiicu nasaara nasaaradoo dhan ma aha ayb mashaakilka marka yacni wax walba oo diinkan tallaab walbo loo qaado in diintan lagu lagu tashwiihiyo ama lagu ceebeeyo ama lagu duro waxaa uun markaa sameynayo qof uun dhar diineed wato ayaa sameynayo weliba cilmina uusan ku yarayn walidaalika waxaad arkaysaa marka mar allaale markii munaasabad ay taagan tahay hadda waqtiyadan aan joogno kale ja- jaamicat alashar waxay soo saareysaa sheikhul asharku wuxuu soo saarayaa in naago badan la guursado laba ama saddex ama afar la guursado waa dulmi naagaha dulmi bay ku tahay waxaasuu soo saaraa wuxuu kusoo aadinaya sideedda maarso sanadku waa badan yahay waqtigaanu kusoo aadinaa nacam xuquuqdii naagaha iyo waxyaabahaasuu ku raalli gelinaa markii ay jiraan marka diimo iyo waxbaa laysku soo dhadhaweynaa markay sheeko noocaasa markay socotana waxaa la keenayaa marka walyaxkum ahlulinjiili bimaa anzala allaahu fiihi iyo naam waa kaas nasaarada diinkoodu xaq waayaa la rabaa marka in lagaa dhaadhiciyo iyo aayaddan oo kalea lala imaanaya walatajidana aqrabahum mawadatana ilaahay yiri waxyaabaha noocaas oo kalea marka waa caado qaatanimo iyo diinta ilaahay oo la gadanayo waaye qofkana risqigiisa ilaaha qoray inuu meel xun ka raadiyo iyo diinka been sheegid inuu ka raadiyo ma wanaagsana dadka noocaasna waa inaan lagu qaldamin laguna kadsoomin diin marka mas-uuliyad uma haayaan waxay un mas-uuliyad u haayaan hawaa'dooda iyo calooshooda waxay ku shubayaan keliya un dalika biana minhum qisii walatjidana walawallaahi tajidana waad helaysaa oo helaysaa aqrabahum kuwa u dhowaanshiyo badan mawadatan xagga jacaylka liladiina la jeclaado kuwii aamanuu rumeeyey loo dhowaado aladiina kuwii baad ka helaysaa qaaluu yidhi inaa nasaara anagu nasaaraan nahay xataa inaysan ahayna laga fahma meesha ay iska sheeganayaan inaa nasaara kuwii yidhi dalika kaagaasi ay qurb ishaarada waxay ku dhacaysaa qurbu lmawadati kalgacaylka dhow in loo dhowaado xaasilatun mid xasilaysa waayo biana minhum bisababi biana minhum bisababi ana minhum inuu ka mid yahay iyaga qisiisiina kuwa raacraaco cilmiga qisiisiin waa qisiis waa ficiil mubaalaqo waaye asalkana marka waa alqasu ama alqisu qisigana waxaa la yidhaha ama qasiga baadariga waxaana loo yidhi cilmigay raacraacaan kuwa inay ka mid yihiin iyo wa ruhbaanan inay ka mid yihiin kuwa iyagu cibaado u go-ay oo adduunyo iyo waxaa aan rabin kuwaa marka inay dad adduunyo aan rabin oo adduunyadii marka yare yacni ay yareysanayo iyo dad cilmi raacraacayo inay ku jiraan darteed wa anahum iyo wa biannahum iyaga laa yastakbiruuna inaynan isweynaysiineynin meeshaa marka yahuud iyo nasaaro laba dabeecaday kala leeyihiin ibnu catiya wuxuu yidhi walaysa cinda alyahuudi yahuud agteeda ma aha walaa kaana qadu hadda ka horna ma uunan ahayn ahla diyaaraatin wa sawaamica wanqiaacin can iddunyaa dad inta adduunyadii ka go-ay zuhdi u go-ay oo iyaga marka meelo balbala intay iska samaystaan meeshoodaas ilaahay ku caabuda yahuud hadda ka horna ma lahayn haddana ma laha wanqiaacin can iddunyaa bal hum mucadimuuna lahaa dad adduunyo weyneeye waa yahuud yahuud maxaa lagu yaqaan adduunyo weyneyn mutadaawiluuna fi lbunyaani adduunyada marka kuwa isugu faanfaan oo ku tartamo waayo dhismayaalka iyo waxyaabahaas iyo wa umuuri dunyaa arrimaha adduunyada xataa kaanahum waxaadba moodeysaa laa yu'minuuna bilaakhirati aakhiraba inaysan rumaysnayn baad u malaynaysaa oo yacni in adduunyadii laga tegayaba ma moodaanba falidaalika wuxuu yihi saa darteed laa taraa fiihim zaahidan yahuud laga heli maayo nin adduunye ka zaahiday ku arki maysid muslimiinta waa laga helaa dad adduunyadii ka zaahiday nasaaradana waa laga helaa dad adduunyada ka go-ay oo cibaado u go-ay ama qalad ha u ahaato ama wax kale ha u ahaato laakiin yahuudda kuwa adduunye ka go-ay oo aakhiro u go-ay la heli maayo sababtaas baa marka waxay keenaysaa inay ayagu kasoo dhow yihiin oo islaamka xataa soo gelidiisa ayagaa ku badan baynamaa marka yahuudda oo aada ugu yaryahay abu xayaanna aayadda wuxuu yihi walayse alkalaamu waaridan bisababi alcaqaa'idi aayadda hadalka hadalkeeda kuma soo arooraayo caqaa'id iyo waxyaabahaas wa inamaa warada bisababi alinficaali lilmuslimiin waxaa laga hadlaa waxay tahay hadba sida ay ugu yacni ugu caadifoonayaan muslimiinta waayo waxa laga hadlayo ee caqaa'idkooda laga hadli maayo caqaa'idkooda waa baatil labadooda caqiidaba nacam ee say muslimiinta ula dhaqmaan bis waayo waxaa laga hadlayo hadda mushrikiintana waaba ka daran yihiinba yahuudi hadday ayagu saas yihiin ayagoo cilmi le saa ay u dhumeen oo dhaqankaa qaateen mushrig aan ilaahay aqoonin maxaad umalaynaya marka hadduu adduunyadu qabsado dad baad arkaysaa marka dhahaya adduunyada jiniiska inay iska qabsadaana roonaa lahayd nacam oo waxaan iyo hadda adduunyada yacni ugu tugtugta roon inay intay ka wareegto jiniis oo adduunyadu ay u wareegto nacam jiniis marka muxuu sameynaa waa yani diinba male waa mushrig yani maxaa yani maxaa ka dhalanayo waxyaaba foolxun ay sameynayaan nacam sida haddaba ay muslimiinta ay u galaan unbaa caalamkana ay ku fardi lahaayeen un nacam ilaahay unbaa naga haayeen nacam waidaa samicuu maa unzila ila rasuuli taraa acyunahum tafiidu min addamci mima carafuu min alxaq waidaa haddii samicuu ay maqlaan maa ay ladii kii unsila la dejiyey ila rasuuli rasuulka xaggiisa loo soo dejiyey taraa waad arkaysaa acyunahum indhahooda ayaad arkaysaa tafiidu xaal ay shubmayso min addamci min ajli damci ilinta darteed inay u shubmayso ama min addamci ilin xaggeed ay ka shubmayso mimaa carafuu min ajli maa kii dartii carafuu ay garteen oo min alxaqi xaqa ah darteed yaquuluuna xaal ay dhahayaan yacnii indhahooda way ilmeynayaan yaquuluuna xaal ay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeennaw aamanaa waan rumaynay faktubnaa noo naqor annaga maca shaahidiina kuwa markhaati kaco macooda nagu qoro ummaddaa nebi moxamed nagu dar wamaa maxaybaa lanaa annaga noo sugnaaday laa nu'minu xaal aanan rumayneynin bilaahi alla aanan u rumayneynin maxaa nagu dhacay oon alla aanan u rumayneynin iyo wamaa kii jaa-anaa noo yimid min alxaqi xaqa ah aanan u rumayneynin wanadmacu waxaan damcaynaa oon quudaraynaynaa biiimaaninaa bidaalika kaagaas rumaynta aan rumaynayno an yudkhilanaa rabbunaa rabbigeen inuuna geliyo maca alqowmi qoladii macooda asaalixiina waan wanaagsanaa macooda inuuna geliyaan ku rajaynaynaa waidaa haddii samicuu ay maqlaan maa ay ladii kii unsila la dejiyey ila rasuuli rasuulka xaggiisa loo soo dejiyey qur-aankii markay maqlaan waa sidii najaashi ou noqdaye taraa acyunahum taraa waad arkaysaa acyunahum indhahoodii ayaad arkaysaa tafiidu inay shubmayso oy da-ayso min addamci saddex icraab baa ku jirtee min bimacna albaa in laga laqbeeyo oo la yidhaha tafiidu min addamci ay bidamci ilin bay la shubanaysaa ama minta in laga dhiga libtidaa-i lgaaya oo la yidhaha min addamci ilintii xaggeeda ilin xaggeed ayay ayay ka shubmaysaa ama in min addamci xaalo laga dhigo ee la yidhaahdo tafiidu yacni taraa waad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu xaal ay da-ayso oy shubmayso mamluu'atan xaal ay tahay iyadoo laga buuxiyey min addamci ooyin laga buuxiyey iyo ilin intaba waa la ecraabay maxayna u da-ay indhahoodu ay u da-ayaan mimaa carafuu min ajli ladii kii dartiis carafuu ay aqoonsadeen oo min alxaqi xaqi a dartiis yaquuluuna jumladaani laba ecraabaa ku bannaan isti'naaf in laga macneeyo yaquuluuna waxay dhahayaan la dhaho ama yaquuluuna acyunahum damiirka ku jiro humtaas mudaaf ileyhiga ah in laga xaaleeyo yaquuluunadan yacni waxaad arkaysaa indhahoodaad arkaysaa oo yacni shubmaayo yaquuluuna qaa'iliina iyagoo dhahaya markaa ay indhahooda shubmaayo labadaana marka waa ku bannaan tahay inkastoo marka dood ay ka furan tahay mas'alada ah yacni mudaaf ilayhi xaala ma laga saaxibu xaal ma noqon karaa waxay leeyihiin marka mudaaf ilayhigu sida axsanka ah yani mudaaf ilayhigu xaalo saaxibu xaal waa noqon karaa haddii uu ama xagga macnaha marfuuc ka yahay ama uu mansuub ka yahay waa haddii mudaafku ou wasfi yahay markau mudaafku wasfi noqdo ayaa mudaaf ilayhigu marka ama ou noqonaa mafcuulu bihi xagga macnaha ama faacil ou ka noqonaa laakiin idaa kaana jar yani haddii uu iska majruur maxdiya ou iska ahaado mid jaran oo iska noqdo mar walba waa jaran yahay ha dhihin yani waxaan ka hadlaya waxay tahay xagga macno ahaanta hadduu macno ahaanta marfuucna ka noqon waayo mansuubna uu ka noqon waayo saaxibulxaal ma noqon karo waana meesha marka ibnu maaliga marka uu yidhaha walaa tujiiz xaalan min almudaafi lah ilaa ida qtada almudaafu camalah ow kana juزa maa lahu udiifa aw mila juزihi falaa taxiifa meeshaas marka abu xayaan manhaju saaliga sharaxa ee alfiyaha sharax buu leeyahay iska tacqiibaad u badanoo uu aada u tacqiibiyo meeshaan marka waa ku qabsaday mutlaqna maahan buu yihi warkaas calaa kullin marka yaquuluunada in musta'naf laga dhigo muran ma laha iyada dood haddii aad xaalayso ood humta ka xa tara acyunahum aad ka xaalaysana khilaafkaasaa ku jiro cinda albasriyiin ibnu malik iyana uu kami yani u sida uu yani dooranayo way bannaan tahay oo yaquuluuna in humta acyunahum ku jirta in laga xaaleeyo waa bannaan tahay yaquuluuna waxay dhahayaan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigeenow aamanaa waan rumaynay ee faktubnaa nagu qor maca shaahidiina nagu qor kuwa markhaati furo oo ummatu moxamed ah oo rususha u markhaati furo ilaahu nagu dar waan rumaynay wamaa maxay baa lanaa annaga noo sugnaaday laa nu'minu xaal aanan rumaynaynin billaahi alla aanan u rumaynaynin maxaa nagu dhacayoon ilaahay aanan u rumaynaynin iyo wamaa aanan u rumaynaynin jaa-anaa noo yimid min alxaqi xaqa xaal uu yahay wanadmacu aan yani wanadmacu waxaan quudaraynaynaa oon damcaynaa biiimaaninaa bidalika arrinkaa aan rumaynayno waxaan ku damcaynaa an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbigeen maca alqowmi qoladii macooda alsaalixiina wan wanaagsanaa inuuna geliyo kuwaa inuu nagu daro ayaanu ku quudaraynaynaa oon rabnaa sidaa bay dhahayaan faahaabahum ullahu allah ka abaalmariyey bimaa kiibuu ku abaalmariyey qaaluu ay yidhaahdeen faahaabahum ullahu alla waa abaalmariyey bimaa qaaluu bisababi qowlihim qowlkoodaa dartii ayuu alla ku abaalmariyey oo ictiqaadku ou la socdo jannaatin buu ku abaalmariyey jannaad jannooyinka oo tajrii ay dureerayaan min taxtihaa hoosteeda alanhaaru wabiyaalo khaalidiina xaalayihin kuwii waarayo fiihaa jannaadkaa ku waarayo wadalika kaagaasina jazaa-u lmuxsiniina muxsiniin abaalmarkoodii waayo waaladiina kuwii kafaruu kufriyey wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadkeenna beeniyey ulaa-ika kuwaada asxaabu ljaxiimi jaxiimo asxaabteeda alla marka sidaa buu ku abaalmariyey qoladaa marka nasaarada ee diinta markaa soo rumaysay wladiina yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu طayibaati maa axala allahu yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxarimuu ha xariminina nafihinaa ka xariminina طayibaati maa shay macaan macaanyaalkiisa shay xalaashiisa axala allaahu alla ou xalaaleeyey lakum idinka ou idin xalaaleeyey walaa tactaduu ha xadgudbinina in allaha alla laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo wakuluu cuna mimaa kii wax kamida ka cuna rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay xalaalan xaal uu yahay mid xalaal ahoo furan dayiban xaal uu yahay mid wanaagsan wataqu llaha alla ka cabsada alladii allihii oo antum idinku mu'minuuna kuwii rumayn kuwii rumaynaya aatihiin bihi isaga markii nasaare iyo laga soo sheekeeyey iyo iyaguna ruhbaan inay leeyihiin dad oo adduunyada ka go-ay oon guursanaynin oo iyaga markaa yacni cibaadaan u go-nay dhahayo dhahayaan oo aan markaa yacni waxyaabaha macmacaan iyo yacni guurkii iyo ka tegaayo markii laga soo hadlay baa rabbi wuxuu leeyahay idinku ha ku dayanina ha uga dayanina macnahaas oo wixii rabbi idiin xalaaleeyey haka dhe ha ka teginina oo ha iska xariminina marka inaad iska xarimto waa shay adoo og inay kuu bannaan tahay inaad yaraysatana shay kale inaad yaraysato waa la ogolyahay laakiin inaad xaaraan u aragta maya tan la diidaya taas waay walidaalika cuhmaan bnu madcuun markii uu yidhi uu doortay markii inaanu guursanin oo saxaabada qaar baa waxay tamaniyeen inay isdhufaanaan oo shahwada dhanba intay iska siibaan cibaado bis u go-aan markaasaa nebiga ka celiyey oo wuxuu yihi laa ruhbaaniyata fi lislaam islaamnimada dhexdeeda ruhbaaniye kuma jirto oo iyaga marka nasaarada guur la-aanay wax kuay ay cibaado ka feeriyaan walidaalika soorooyinka ama kuwan sisterska la dhaho ama soorooyinka iyo baadariyaalka waxay yidhaahdaan marka ma guursadaan mar hadduu kiniisada galo oo uu baadari noqdo ma guursanayo marka waa sidaasuu ku weynaanaa waa ku bis cibaadaan ugo-aa buu leeyahay hadda dadka waxyaabaha ad ilaahay uu ku abuurayoo sifo saxa inay u gutaanna ay u wanaagsan tahay bay ka tegayaan markaasaa iyaga dhan marka boqolaal iskandal ayay dhexgelayaan marka ifoolxumo ood maqlaysaa baadariya gabar kiniisada lagu soo daray buu iska faraxumeeyey ilmo yaray faraxumeeyeen waxaasaad maqlaysaa mar walba marka ilaa marka hadda ay marayso baadari inuu noqdo qof kuwan marka yacni nimanka nimanka u tago inuu baadari noqon karo in la ansixiyo oo la ogolaado kiniisadaha qaar marka ay ogolaadaan baadarigu inuu noqon karo qof markaa luudi ah nacam luudinimadana diimaha dhan xaaraanay ku tahay nacam haddana iyagu meeshaas ay taagan yihiin ay joogaan waxyaabahaas oo dhan marka waxay ka dhalanayaan bidcooyinka iyo waxyaabaha ay iskala imaanayaan waxaa kaloo ay alle ku caabudaan siyaaxo wax la yidhaha iska soco waa iska soconayaan socodkaas marka ayuu ku jiraa oo waxay yidhaahdaan nabiyullaahi ciisa ayaa wuxuu alle ku caabudi jiray socod dhulka inuu ku cibro qaato iska socdo iyadana marka ummaddan waa laga celiyey siyaaxada noocaas ninku inuu dan la-aan oo iska socdo un maya laa yani iyadana marka yani laa siyaaxata fi lislaam waxaa kaloo la wariyaa siyaaxatu ummati aljihaad ummadeydan siyaaxadeeda waa jihaad dacwo inay u taagan yihiin oy fidinayaan oy u dagaalamayaan diinka alleh sidaasay meel walba ku gaarayaan marka walidaalika saxaabadii nebiga qaarkood turkiya iyo kasii xaggay ku duugan yihiin meeshaas marka maxaa geeyey jihaad iyo dacwo jihaadka iyo dacwadu ma kala baxsana waxaad dareemaysaa marka taasaa ummaddan marka loogu bedelay iyadaana ummadda u nafci badan waayo mar allaale markay socodkaas u dhaqaaqaan oo ay markaa yacnii waxaa alla subxaanahu watacaala uu amray ay la imaadaan ummad ayay diinka alla gaarsiinayaan ummaddaasina marka mugdi bay ka baxayaan naar baa ilaahay uga badbaadinaa ummatu moxamed marka ummadaha iyagaa u nafci badan laakiin qofku markau keligiis un iska socdo isaga unbaa iska danaysanaya ayb macnayowgaasaa marka rabbi marka uu tilmaamayaayo allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoyo aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tuxarimuu ha xariminina anfusakum calaa anfusikum ha ka xariminina dayibaati maa shay dayibaadkiisa shay wanaagyaalkiisa iyo macaanyaalkiisa axalla allaahu lakum alla uu idin xalaaleeyey walaa tactaduuha xadgudbinina in allaha alle laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbo wakuluu cuna mimaa razaqakum ullahu mimaa min bacdi maa kii wax kamida rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay ama wakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna rasaqakum ullahu alla uu idinku arsuqay xalaalan xaal uu yahay mid furan xalaal marka maxaa loo yihi xalaasha wax furan waay ilaahay marka sharcigiisii ma uunan ku xirin oo xarig lama saarin dayiban xaal uu yahay mid wanaagsan oo markaa macaan wataqu llaha alla ka cabsada alladii allihii antum idinku mu'minuuna bihi kuwii rumey kuwii rumaynaya aad tihiin laa yu-aakhidukum ullahu bilagwi fii aymaanikum aayaddanna axkaamta dhaarta ayuu rabbi uga waramayaa subxaanahu watacaala iyada mid lamidana suurat lbaqaraan kusoo marnay marka alla wuxuu leeyahay laa yu-aakhidukum ullahu alla idiin qaban maayo bilagwi laqwiga fii aymaanikum dhaarihiina dhexdeeda xaal uu yahayna laqwigaasi dhaaraha saddex noocay u kala baxaan yamiinu laqwi iyo yamiin muncaqido ah oo guntan mayso iyo yamiin lhamuus alyamiin lhamuus saddex nooc waay culimada qaaraa mid afaraad ku daro oo marka yamiinu lagwi oo alla uu leeyahay alla idiin qaban maayo maxaa laga wadaa laba macnaa lagu fasiray imaamu shaafici wuxuu ku fasirayaa waa midka qofka afkiisa ku dureersantay oo mar walba uu ku dhawaaqayo isagoon qasid ka lahayn war waxaasi waxaa ma aragtay laa wallaahi nacam wallaahi haa wallaahi maya wallaahi wallaahida noocaas qofka uga imaanayso uunan qasad ka lahayn middaasi marka la idiin qaban maayo alimaam maalik isaga yamiinu laqwiga si kaloo u fasiraayo wuxuu yidhaahdaa yamiinu laqwi waxaa laga wadaa arrin dhacay baad ka warramee ama yacni wax adiga si kula ah shaygaas marka waxaad u malaynaysaa oo dannigaaga qaalibkaa u badan sida aada sheegaysid inuu yahay waxaa iyo waxaasi sidaasay ahaayeen ayaad leedahay sidaasay arrintaas sidaa sidaasay u dhacday adiga waa ilowsan tahay laakiin saasay kula tahay waxaa caddaatay marka saad sheegaysad ku dhaaratay si ka duwan arrintu inay tahay yamiinu laqwi waa waxba lagaama rabo maadaama aadanba u qasdinba baan iyo waxaas oo adiga marka siday kula ahayd baad ku dhaaratay markaad dhaaranaysana inaad run sheegaysaad isla ahayd lagu qaban maayo taas imaamu maalik isaga marka saas u fasiray yamiinu laqwiga midda labaad waxa ay tahay alyamiinu lmuncaqida midda guntan mayso xir mayso oo haddii qofku uu furana kafaarada aayadda sheegaysa laga raboon doono yamiinta marka muncaqidada ah waa midda uu qofka dhahayo wallaahi laa afcalu ilaahan ku dhaartay waxaas ma sameynayo ayb ama uu leeyahay wallaahi layafcalanna ilaahan ku dhaartay waa sameynaysaa waa sameynayaa waxaa iyo waxaa qofka yani muxuu ka wadaa waa wixii mustaqbal ah shay aan dhicin weli oo mustaqbal ah baad ku dhaaranaysaa wallaahi baan ku dhaartay waxaas waa sameynaya tiri wallaahi baan ku dhaartay hebelow waxaasaad ii sameynaysaa ayaad ku dhaaratay yamiin muncaqidaa la yihaha middaa waa guntanmaysaa mar hadday mustaqbal ay ku saabsan tahay adiga markaa waxaa lagaa rabaa wixii aad ku dhaaratay inaad sameyso haddaad tiraa wallaahi baan ku dhaartay waxaasan sameyn waa inaad sameyso wallaahi baan ku dhaartay ma sameynaayo waa inaadan sameynin haddii marka waxa aad ka dhaaratay ay tahay wax macruuf ah wallaahi baan ku dhaartay inaanan qofkaas muslimkaa la hadlaynin inaad ku dhaaratay waxaad sameynaysaa intaad la hadasho kafaaro gud la imaamo markaas meeshaa marka iyadana waa yemiinta muncaqidada sidaas waaye amaa haddii uu waxa uu ka dhaaranayo ay tahay ficil dhacay shay hore u dhacay baad ku dhaaranaya wallaahi maali maalintii hiblaayo ahayd oo ninkaas yimid ficil hore u dhacayo wallaahi baan ku dhaartay isniintiiu yimid ayaa tiri waxaa caddaatay inuu talaadadii yimid adiga markaad dhaaranaysana isniinay kula ahayd midda noocaas marka waxay leeyihiin dawataan soo sheegay oo culummada in badan oo kamid a wax kafaaraana kama ratibmaan dembina de qofka kuma laha hadduu been u qasdayna haddii yacni waxaan ujeedaa ay wax ka calaa qowli maalik marka kafaara laguma laha iyo sufyaanu thawri iyo abu xaniife iyo imaam axmed iyo abu cubeyd iyo aima badan amaa imaamu shaafici wuxuu leeyahy dembi ma laha maadaama maladiis ay qaldantay laakiin kafaarada waa laga rabaa buu leeyahay isaga alimaam abu cabdillahi almarwasi marka kitaabkiisa ikhtilaafu lfuqahaa maxamed ibnu nasr wuxuu yihi laysa qowlu shaaficiyi hada bilqawiy ma xoog badnu yihi qowlka shaafici yani kafaara ma waajibayso rabaa inuu waxaad ku dhaaranaysaa hadday wax lasoo dhaafay tahay inaad run sheegaysana ay kula tahay hebel wallaahi aan ku dhaartay isniin buu yimid waxaa caddaatay talaado inuu yimid waxba lagaama rabo kafaaro cinda akari ahli lcilmi kafaaro laguguma laha dembina ma lihid sidii hadday u dhacdana de min baabi owlaa waay aduuba isniinti yimid laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay hadday qalad noqotay waa in kafaaro aada la timaado dembi laakiin ma lihid dhaartii marka waxaan u kala qaadnay wax lasoo dhaafay iyo wax soo socdo midda xirmaysa marka waa tan soo socto wallaahi waxaasan samayna wallaahi waxaas ma samaynayo waa dhaar meeshaas marka dhaaraha marka inaa alyamiin lkhamuus midda dambe saddexaad waxay tahay wax soo socdaad ku dhaaranaysaa ama xaq dadeed oo dacwo qof idinka kaala dhexaysaad been ku dhaaratay adoo og inaad been sheegaysid alyamiin lkhamuusa la yidhaha taas waa kabaa-irtay ka mid tahay kafaaro gud ma leedahay ma lahan waa inaad ilaahay u towbad keento xaqaa ku qaadatayna aada celisid waa soomaa saddex maalmoodaan soomayaa iyo male taas nacam akharu ahlilcilmi bal saxaabada waxay u badnaayeen qof og inuu been sheegayo sidaa ku dhaartay towbo iyo inuu xaqa celiyo bis ayaa dembiga ka dhaqayso ee kafaaradaani isaga waxba uma tarayso alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyay kafaarana waa laga rabaa eedhaaraha marka inahaasay u qeybsantaa kafaaradiina marka halkan waa looga warramayaa ee waxaa lagu dhaaranaa maxay noqonayaan magaca alle iyo tilmaan alle unbaa lagu dhaartaa mararka qaar baabulxalif waxaa la soo gelayaa furiinka oo waaa wuxuu leeyahay qofkii waxaa haddaan sameeyo waa iga furan tahay xaaskaa iga furan middaasi marka dhinac dhaartay ka shabahdaa lianna dhaar maxaa loo dhaartaa xahi iyo manci waxna inay kaa celiso waxna ay kugu bixiso furiinkan waxa aada ugu xeraysid arrintan waxbaad rabtaa inaad uga joogsato ama aada ku samayso maadaama xahiga iyo manciga uu ka dhexeeya labadooda ayaa marka dhaartaa loo ekeysiiyey axkaam badan dhaartay ka shabahdaa laakiin iyagaas lama yidhaah xalif iyo lama dhehee tacliiqaa la yidhaha marka dalaaqa baabkeeda fuqahadu ay ka warramayaan waxay uga warramaan adalaaqu lmucallaq dalaaqa shardi lagu xiro waxaa kaloo laga hadlaa iyadana istinaha dhaarta wax ma laga soo istinoo karaa ma laga soo reebi karaa ha haddii qofku uu yidhaahdo wallaahi waxaa iyo waxaa ma samaynayo in shaa allahu wixii waa sameeyey qofkaa ma dhaar furay may ma dhaar furin waayo wuxuu ku xiray haddii ilaahay doono waana doonay alle mar walba alle waxaan wax alla ounan doonin maa jiraayana ma jiraayaan shay kastau sameeyaba allaa doonaya hadduu yacni sidaan uu sameeyo iyo hadduunan samayninba mashiiadii uu ku dhex jiraa ninkaa waxba maba dhaaraninba marka nacam istinaaa la yidhaha marka nacam ayb dhaaraha iyo la geliyo marka dhaartana waa galaa furiinka iyona waa geli karaa inta culimmada qaar badan sida ay qabaan imaamu shaaficina uu ka mid yahay meelahaas marka yaa looga hadlaa aayaddan dhexdeeda baabul aqdiya marka la joogana dee yaa dhaaranaya iyo xuquuq marka laysku yeesho muddacaa caleyhiga ayaa dhaarta laga rabaa hadduu inkiro maal xuquuq baa laysku sheegtay ninka wax sheeganayo inuu markhaati soo oogo waa waaye markhaati kii kale ee asalka ku taagnaa ee la haystay eedeysanaha ahaa ayaa laleeyahay ka dhaaro hadduu inkiro ka dhaaraa laleeyahay waa ka dhaaranaya falqowlu qowlu ninkaa waxaa waa ka socday marka meeshaas marka hadduu dhaarti ka cabsado ka waran marka hadduu dhaartii ka cabsado kii mudicigaabay kusoo noqonaya hadduu maal yahay waxaas ninkii wax sheeganayaa dhaaranaayo waana qaadanaa maalkii waa waa ninkaa waa lagu yeelana waxaa la yidhaha yamiin marduudo ah maalka bisay wax ka anfacdaa hal markhaati hadduu keensadayna dhaar ku kabaa la leeyahay markhaatidii meesha laba laga rabay ma haayo hal ninuu keensaday hal nin bis hal ninuu keensaday dhaaraa lagu kabi karaa halka nin laba naag haddii uu keensaday dhaar ma lagu kabi karaa iyada marka laba naag iyo dhaar ma laysku kabaa maya mar hadday naaga soo galaan inay afar noqdaan ama hal nin iyo laba naag ay noqdaan haddii marka hal nin uu yimaado dhaar waa lagu kabi karaa laba naag laakiin dhaar laguma kabi karo ee wakiilkuna ma dhaarto haddaad aduu cid dacwadeed wakiil ka tahay wakiil dhaar shaqo kuma laha dhaarta waxaa dhaaranaya ninkay khusaysaa toos u dhaaranaya markaas ilmaha yaryar aabbahood ma ka dhaaro karaa aabbihii baa ilmo yaryar maal ay lahaayeen buu cid ku sheegtay markhaati keen baa la yihi waa soo oogi waaye kii yaa dhaaran la yihi waa ka cabsaday ma lagu soo celinaa aabbahan ma dhaaranayaa maxalu khilaaf waa iyadana marka haa waa lagu soo celinayaa maalka maadaama uu u doodayo waa u dhaaran karaa bay leeyihiin qaar kalena marka waxay leeyihiin culimada maya marba hadday dhaar waxaa la sugaa cunugaas yarkee maalka iskale intuu ka qaangaaro qof waalan hadduu yahay intuu ka caafimaad qabo qaadigu maxdar buu qorayaa meeshuu dhigayaa ninkan marka cunugan markuu qaangaaro dhaartaasaa sugaysaa la leeyahay markaayb aduu siyaalkaas marka meelahaasna masaa-il badan baa ku jirta ee tafriicad hadda aanan ka gaaraynin laa yu-aakhidukum ullaahu alla idiin qaban maayo bilaqwi laqwi idiin qaban maayo fii aymaanikum dhaarihiina dhexdeeda xaal uu ahaaday kaasi walaakin lagu noqoyay yu-aakhidukum waa idiin qabanayaa bimaa caqadtum bitacqiidikum guntintii guni guntin gun yacni gunudiina aada gun aad gunu aada guntaysaan al aymaana dhaaraha aada guntaysaan kaabuu alla idiin qabanayaa maada waxaa fiican masdariya in laga dhigo bimaa caqadtum bitacqiidikum al aymaana gunitintiina aada dhaarta guntaysaan mawsuula in laga dhigana waa bannaantoo la yidhaha walaakin yu-aakhidukum wuxuu idiin qabanayaa bimaa biladii kii caqadtum aada markaa yacni aada gunudeen yacni caleyhi maagaa korkiisa al aymaana dhaaraha aad ku gunudeen labadaba waa la dhihi karaa fakafaaratuhu fakafaaratu nakhihi haddaan masderka ka laqbayno fakafaaratu nakhihi burintiisa kafaaradeeda shayga aada soo gunudeen oo dhaarta aada ku gunudeen kafaaro gudkiisu icaamu casharati masaakiina toban miskiin quudintood waaye ayb toban miskiin quudintood waaye min awsati maa shay ama min awsati aladii kii kiisa ugu wanaagsanaa xaggiisa aada ka quudinaysaan tudcimuuna aada ku quudisaan ahliikum reerihiina qoyskiina ow amase kiswatuhum marshintooda ayaa kafaaradeedu ay tahay ow amase taxriiru raqabatin luqun xoreynteed ninku markuu kafaaradii dhaar furo haddii uu yamiintii waa guntantay waa dhaar furay maxaa laga rabaa kafaaradu ay noqonay icaamu casharati masaakiin toban miskiin quudintood maxaa la quudinaa min awsati maa shaykan ugu wanaag badan xaggiis aada ka quudinaysaan tudcimuuna aa ku quudisaan ahliikum reerihiina waxaad reerihiina cunto aad siisaan cuntada ugu fiican kaa ka quudiya toban miskiin ow kiswatuhum ama mar yacni marshintooda inaad arad bixisaan oo toban miskiin aada maryo dhar siisaan ama aada toban miskiin quudisaan maxaa laga quudinaa marka mud koombaa mid walba la siinaa badar ah toban miskiin oo kala gaar ah hal miskiin lama wada siinayo toban koombo waayo masaakiinta toban inay yihiinaa la sheegay ayb ow taxriiru raqabatin ama luqun xoreynteed luquntaana inay mu'mino tahay mutlaqa halkan waxaa lagu xambaaraa muqayadkii suuratu nisaa fa taxriiru raqabatin mu'minatin addoon inaad xoreysaan intaan marka kafaaradu takhyiir waayo intaasoo dhan saddexdan kii la doono ayuu mid ka dooranaa qofku faman qofkii lam yajid aan helin intaa lasoo sheegay fa calayhi korkiisa waxaa ah siyaamu halaathati ayaamin saddex maalmood soonkood intaan ninkaan helaynin saddex maalmood ha soomo marka kafaaradu dadka saddex maalmood soonkay ku bilaabaan sax maahan saas haddaad toban miskiin quudin karto iyadaa lagaa rabaa inaad horta bixiso markaad weyso waayo marka aada aadaysid saddex maalmood inaad soonto maalmahan marka inay isku xigxigsadaan waa fiican yihiin oo qiraa'o shaad abaa waxay ku timid fa siyaamu halaathati ayaamin mutataaliyaatin qowl imaamu shaafici uu leeyahayna wuxuu ahaa inay isku xigaan laakiin shardi ma aha waa la kala qaadqaadi karaa daalika kaagaasi kafaaratu aymaanikum dhaarihiina kafaaro gudkeeda wa idaa goortii xalaftum aada dhaarataan haddaad dhaarataan kaagaas waa kafaa yacni dhaartiinii kafaaro gudkeedii waxfaduu ilaaliya aymaanakum dhaarihiina ilaaliya oo waxaad ku dhaaranaysaan ka fiirsada ama ha dhaaranin oo dhaar ha ku degdeginina kadaalika sidaadaas oo kale siduu idinkugu caddeeyey axkaamta dhaarta aayaddan idinkugu caddeeyey sidaadaas oo kale yubayin llaahu alla oo u caddaynayaa lakum idinka idinkugu caddaynayaa aayaatihi aayaadkiisa oo idinkugu caddaynayaa lacalakum tashkuruuna likay tashkuru llaha saad alla ugu shukrisaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabihi